dhowaan ay ahayd markii guddoomiye cusub loo magacaabay gobolka banaadir xilkiina laga qaaday guddoomiyihii hore markasta oo muqdisho ay yeelato guddoomiye cusub waxaa soo kordhaa su-aalaha dadka ku nool ay isweydiinayaan ee adeegyada ay u baahan tahay magaalada ee dhinaca amniga nadaafadda iyo horumarka qaar ka mid ah aqoon-yahanada muqdisho oo la hadlay v o a ayaa aaminsan inay muhiim tahay in ammaanka caasimadda lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo qaar ka mid a aqoon-yahanadaasi la hadlay ayaa warbixintan noo soo diray
guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa bilaabay kulamo uu la qaadanayo maamulka hoose gobolka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada baahida ugu weyn ee dadka degan caasimada ayaa ah amniga waxaana si weyn xilligan isha loogu hayaa in fursad buuxda loo siin doono amniga duqa cusub ee muqdisho yuusuf madaale rofesor liibaan ciise oo ah aqoonyaha ku nool muqdisho ayaa u sheegay v o a in awoodda amniga dowladda dhexe iyo tan gobolka banaadir la kala saaro rofesorka ayaa sheegay in amniga caasimadda ay kusoo wareegta maamulka gobolka banaadir kana soo wareegta dowladda dhexo iyadu degan caasimadda muqdisho isdhexgalka awoodaha federaalka iyo gobolka ee arrimaha xagga ammaanka iyo maamulka maadaama dowladdii federaalkana ay degan tahay maamulka gobolka banaadirna uusan golo deegaan oo uusan lahayn ammaankana uusan hoostegin gobolka uusan hoostegin ilaa iyo hadda marka arintaasi waa caqaba jirta oo u baahan si la iskula fahmo si arintaa wax looga qabto
rofesor maxamed axmed doob oo ka faalooda siyaasadda ayaa isna qaba aragtida sheegaysa in ammaanka caasimada aysa u dhexayn karin laba jahoo kale ah dowladda federaalka ee degan caasimada muqdisho iyo maamulka gobolka banaadir ee loo magacaabay amniga iyo maamulka caasimadda muhiimna ay tahay in lagu soo wareejiyo amniga iyo dhaqaalaha ku baxaba maamulka gobolka banaadir
arrimaha amniga waxaa u daran maxaanku idhaahdaa marka ugu horeysa in arrimaha amniga dib u habayn lagu sameeyo lana dejiyo istaraatiijiya cusub oo amniga lagu samayo lehna dad mas-uuliyiina oo qaata mas-uuliyadda amniga mas-uuliyadda amniga hadda cid lihi ma jirto waad weydeen ayana wixii ka dhacay hotel waxyaad arrimaheeda sida ay ahaayeen yani waxay noqotay filim la dhigaayay noqotay marka cid lagula xisaabtamaa la rabaa mas-uuliyadda gobolka that's why aanu leenahay dowladda federaalka ha ku wareejiso arrimaha amniga ha ku wareejiso gobolka banaadir ha ku wareejiso yayna waa wareejina kaliya dhihine bajetkii lagu qaban lahaayna ha lagu wareejiyo macno ma samaynayso bliis in iska qarashaad badan lagu bixiyo dadaan waxba qabanayn in lagu bixiyo amniga ha lagu bixiyo priority koowaad dowladda federaalka ha siisa amniga gobolka banaadir
aqoon-yahanada qaarkood ayaa sheegay in shaqooyinka horyaalla guddoomiye madaale ay ka mid tahay maqaamka muqdisho iyo matalaadeeda sida uu sharaxaya rofesor liibaan ciise
iyo ugu dambeyn inuu ka shaqeeyo u sacyiyo oo uu aada oga shaqeeyo sidii loo dhammaystiri lahaa maqaamka magaalada muqdisho ay leedahay iyadoo loo marayo hanaanka sharci ee dastuurka uu ishaaray iyo gorayaasheeda laakiin inuu u noqdo mid aada iyo aada ugu qareyma arintaas inuu ahaado marka arrimahaasaan isleeyahay ayaa la gudboon marxaladan hadda taagan yahay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa la wareegay caasimadii dadka degan baahida ugu weyn ay qabaan ay tahay amniga waxaana looga fadhiyaa xaqiijinta amniga caasimada muqdisho guddoomiye madaale oo mar labaad halkan loo magacaabay cabdulqaadir okey v o a muqdisho